تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح الطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan kuu soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa soomaalida oo bilowday beerista dalagyada istaraatiijiga ah ee aan malaayiinta dollar sannad kasta ku soo iibsanno haddaba arrintan maxay oga dhigan tahay waddanka beeralayduse ma sii wadi doonaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya aqoon-yahanno iyo beeralay qaarkood aan beerahooda ku booqannay andalus ayaad nagala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii labadii kun iyo labaatankii oo dunida uu ka dilaacay caabuqa safmarka ah ee koronavirus isla mar ahaantaana aad loo dareemay dhibaatada ay leedahay ku tiirsanaanta dalagyo laga keenay waddamo kale ayaa waxay dalal badani u istaageen inay sugaan amniga cuntadooda ayna ka maarmaan dalagyada laga keeno dalalka kale ahmiyadda amniga cuntada waxay cirka isku shareertay ka gadaal markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain maadaama labadan dal ay muhiim u ahaayeen dhaqaalaha caalamka iyagoona soo saari jiray badeecooyin ay dunidu sida aadka ah ugu tiirsan tahay oo uu ka mid yahay qamadiga waxayna labadan dal oo keliya soo saari jireen boqolkiiba shan iyo toban ka badan qamadiga adduunka oo dhan dowlado badan oo kuwa afrikaan ah ay ka mid yihiin ayaa wixii intaa ka dambeeyey hoosta ka xadhiiqay in awlowiyaadkooda ay ku soo darayaan sugidda amniga cuntada ee waddamadooda iyagoona u jeestay beerashada qamadiga ama sarreenka waxaana dalalkaasi ka mid ah masar iyo aljeeriya oo sannad waliba qamadiga ku soo iibsan jiray adduun lacageed oo gaaraya lix dhibic shan bilyan oo dollar iyadoo masar ay tahay waddanka labaad ee ugu iibsiga badan qamadiga adduunka oo dhan waxaana ka horeeya shiinaha oo keli ah qamadigu waa mid ka mid ah dalagyada ugu faca weyn caalamka waxayna beeristiisu soo bilaabatay wakhti hadda laga joogo toban kun oo sano ka hor halkii ugu horreysay ee laga beerana waxay ahayd waadiga furaad ee dalka ciraaq manbacul caalam sareenku waxay dadku beeran jireen xitaa ka hor magaalaynta iyo nidaamka dowladnimada waxa uuna aasaas u noqday soo ifbixidda xadaaradaha waana dalagga ugu ballaaran ee la beero iyo midka ugu badan ee laga ganacsado dhulalka lagu beero ee waddamada kala duwan ee caalamka waxay baaxadda wadartoodu gaaraysaa laba boqol siddeed iyo toban milyan oo hegtaar waxaana sannadkii ugu dambeeyey oo keliya soo go'ay toddoba boqol iyo sagaashan milyan oo tan iyadoona dalalka ugu badan ee soo saaray ay yihiin shiinaha hindiya ruushka maraykanka iyo kanada qamadiga xagga sugnaanta cuntada marka laga hadlayo waa dalagga ugu muhiimsan ee waddamada soo koraya waxaana ka horreeya bariiska oo keliya ah qamadigu waxa uu aasaas iyo udubdhexaadba u yahay cuntada caalamka waana cunto daruuri u ah aadanaha iyadoona ku dhowaad boqolkiiba shan iyo soddon dadka adduunku ay ku tiirsan yihiin cuntooyin laga sameeyey qamadiga sida lagu sheegay tirakoob uu sameeyey bangiga adduunka marka laga hadlayo waddamada carabta oo soomaaliya ay qayb ka tahay waxaa la sheegay in qamadiga ama sarreenku noqonayo cuntada ugu muhiimsan ee qoys kasta oo waxaa laga sameeyaa kibista rootiga ama sidoo kale canjeerada waxaa kaloo laga samayn karaa cuntooyinka kale sida baastada waxaa kaloo laga samayn karaa macmacaanada noocyadooda kala duwan sida keega buskudka iyo inta la midka ah bisha ramadaan oo kale aad bay u yar yihiin guryaha aan afurka loo adeegsan cuntooyinka laga sameeyey qamadiga soomaalida badi waxay xilligaasi samaystaan sambuuska iyo waxyaabaha lagu qabsado oo badi laga sameeyo burka laga shiiday sarreenka beerashada qamadiga ee qaaradaha adduunka ayaa aad u kordhaysay sannadihii u dambeeyey qaaradda afrika oo ah qaaradda ugu kulul adduunka ayaa sidoo kale qayb weyn ka noqotay meelaha laga beerto qamadiga waxaana jira baraarug badan oo ku aadan inaanan lagu tiirsanaan waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo iyadoona waayadan dambe aad looga dayrinayo isticmaalka cuntada dibadda laga keeno kadib markii ay bateen xanuunnada laga dhexlayo baraaruga ku aadan in soomaaliya laga bilaabo beerashada dalagyada istaraatiijiga ah waa uu sii kordhayey sannadihii u dambeeyey waxaana soo badanayay su'aal ku aadan maxay tahay sababta aan qamadiga ugu beerin dalkeenna waay qamadii looga beeri waa waddanka waxaan fiirin jiray dabcan waddamada laga soo saaro kuwii marka xoogaa cimilada ay ciilaysa waxay bilaabeen inay bal risajka xoog saaraan taa waxay sababtay marka in horumar badan iyo dadaal badan oo la sameeya dowlado badan oo cimilo ahaan aan isu dhownahay ama naga adagba inay qamadiga ku soo daraan cropska la beerayo crop imbatinka ay soo galaan crops fara badan ay soo galaan qofka soomaaliga wuxuu cunaa afartan iyo shan kiilo oo bura waa waxaan ka hadlaya waa bercapita wadamada qaarkood ilaa laba boqol bay gaaraan algeria oo kale waa laba boqol oo k g bercapita qofkii madaxia kusoo aada burka la soo dejiyo waxa uu noqonayaa marka around forty five oo afartan iyo shan markuu qofkii cuno celcelis ahaan sanadkii waxaa la soo dejiyaa bur ka badan siddeed boqol oo kun oo tan ayaa sanadkii bur ka soo degtaa soomaaliya saddex boqol iyo konton dollar ber tan haddaan dhahno sanadkii waxaa lacag aan ku bixinaa bur ah laba boqol iyo siddeetan milyan oo dollar waxaan ku jirin baastada baastada dabcan iyadana bur unbay ka samaysan tahay iyadana waxaa la soo dejiyaa sanadkii wuxuu ahaa hadda ugu dambaysay boqol iyo lix milyan ayaa lagu qiyaasay lacagta baastada lagu bixiyo micnaha waxa weeyaan bur waxaa naga gashay sanadkii saddex boqol iyo siddeetan iyo lix milyan oo dollar micnaha lacagtan waa noo baaqan kartay haddaan dhulkeenna u jeedsano hadafka meeshaan u socda waxay tahay lacagtan imisaan badbaadin karnaa oo khasnadeenna ku hari karta maxaa qamadi looga beeri waay waddanka waa su-aalahaan isweydiin jiray waay qamadi looga beeri waayo cimiladeenna way dhowdahaye maxaa looga beeri waa su-aalahaan wax badan istaagi jiray waayo hadda waxaa la gaaray horumar badan xagga geneticska waxaa laga sameeyey horumar badan international centreska oo researchka sameynaya waxay sameeyeen dadaal badan hadda waxaa la heli karaa genetic material oo ku habboon deegaanadaasi ku habboon ayaa la heli karaa saddexdii sano ee ugu dambeysay meelo badan oo waddanka ka mid ah ayaa qamadiga lagu beeray waxaana dhulalkaasi ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe beer ku taalla duleedka magaalada jilib ayaa lagu beeray qamadiga si wanaagsan ayuuna uga baxay mar labaad ayaa haddana lagu beeray mar aan booqannay toddobaad ka hor ayaan waraysi la yeelannay beeralayda ku howlan qamadiga waxayna noo sheegeen in qamadigu uu si wanaagsan uga bixi karo soomaaliya waxaan ku sugannahay deegaanka buulamayondo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada ee tuulada malenda ee duleedka magaalada jilib e halkan waa beer aseyndo ah oo aad u qurux badan e beertan waxyaabaha ku beeran waxaa ka mid ah qamadiga oo ah dalagyada istaraatiijiga ah ee ummaduhu ay aad u beertaan qamadiga sidaad la socotaan waa dalag waxyaabo badan laga sameeyo oo cuntooyin badan laga soo saaro oo baastooyinka noocyadooda kala duwan ee burka iyo sidoo kale ee cambuulada oo kale waxyaaba badan ayaa laga samayn karaa waxaa halkan hadda nala jooga ee qaar ka mid ah ee beeraleyda deegaankan gaar ahaan dadka gacanta ku haya ee beertan ee ku beeran ee qamadiga qaar ka mid ah ayaan soo dhoweynayaa bal ugu horeyn walaal adoo magacaaga noogu bilaabaya bal waxaad nooga warantaa qamadigan hadda beeran goorta la shubay ama la beeray bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga muxidiin cali xasan waha bishii sagaalaad toddobadeedii ambiya saar dhammaan markii ambiya ku shubna dhammaantiisa waa noo soo dhashtay ilaahaana nagu guuleeyey ilaahay baa ku mahadsan hadda waraabkii labaada maanta ku socda waana gebageba maanta waraabkii labaada ku socda gebageba waaye hadda dadkan ku jiro maxay qabanayaan dadkan hadda beerta ku dhex jira waa waraabinaya waraabkiisuna gebageba waaye ma fahamta aad iyo aadna waa u quruxsan yahay aad iyo aad ilaahay baa ku mahadsan waa kaas maantana halkaasu marayaa insha allahu
aadaad u mahadsan tahay bal waxaad nooga warantaa maadaama aad hadda ka horna aad qamadi beertay haddana kuu beeran yahay bal ka waran qamadiga marka loo barbardhigo dalagyada kale sida geleyda oo kale wakhtiyada uu ku baxo bal ka waran haa geedkan sidiisa eh, waa iska gaaban yahay mooyaane isaga geleyda isku marle waa afar biloodna saddex bilood waa saddex bilood ku baxa haa aad iyo aad saddex bilood geedkan kusoo go'a Mm, Een, laakiin dhulka isaga hadda la saar mm. hadda intaa meeqa meeqa waa dhulka isaga hadda uu saaran yahay maanta waxa waaye Mm.
Een, afar darab eh, afar hektar waa afar hektar haa intaan haa sax afar hektar waaye ma fahantay Ma- dalagyada hadda sida sisinta oo kale sida geleyda oo kale haddii inta la saari lahaa macanaa geleyda iyagu iyo qamadigu isku silla waaye dhawax dhalitaanka sax laakiin sisintu gadaalay ka jirtaa aad iyo- waa Me- ka- meeshuu isagu labaatan ka noqon lah Mm.
iyadu waxay noqon labiyo toban meelahaas aad iyo aad hoose uga dhaafsan tahay sax geedkan geed ciyaar ciyaara maaha Qamadigu.
haddii oo dadku ay xoogga saaraan Mm.
meesha isaga haddii meesha isaga maanta boqol hektar laga saari lahaa Mm.
waxa kasoo bixi lahaa wax waddanka dhan anfacay aad iyo aad yaa aad iyo aad marka insha allah waan ku dadaalaynaa shaqadeennana horaa usii wadaynaa qamadiga waxaa la sheegay in uu u kala baxo ee, dhowr nooc ee, noocyadaas bal ka waran ee, haddii waddankeena soomaaliya ee, la eego cimiladiisa kuwee baa ugu fiican ee ka bixi kara noocyadiisu aad iyo aad iyo aad aad iyo aad ugu mahadsan tahay horta mar qamadii daaweysan ayaa nolol keen kenya nologa keena Mm, qamadigaas wuxuu ahaa qamadiga gaduud u ahaa guduud haa aad iyo aad labaatan labaatan darab Mm, meel aan ku beeray qamadigaas mm, labaatankii darab waxay noo noqotay mm.
toddobaatan iyo le shan loor toddobaatan shan loor haa maasha allah ka ka gadaal haddana in kawaawihiisii Mm, aan isla kawaawihiisii aan ku beeray maxaa la dhahaye mm.
een, geley sax lixdan looray noo noqotay To- toban iyo shan ayaa farqiga u dhexeeya marka shan iyo toban haa wax- haa aad iyo lixda looray noo noqotay aad aad iyo aad waxoogaa mugta qamadiga hadda hormaray aad iyo aad marka waxaan ku leeyahay marka qamadigaas qamadigaas marka horey haddaan u sii wadi lahay Mm, waan kari weynay mm.
dowladdaa soo daaweynaysono sax waa.
mar labaad in lagu celiyana uguma Way talagalay diidayey.
Haa.
Haddana ka soo gadato waa.
haddana inaan ka soo gadato waay aad iyo aad waxay rabtaa mar walba adiga inaa u tahay waxaa la rabaa in beertii la diiwaangeliyo Mhm, sanad walba inta looray beertaas macnaha ma- ee abuurkee ku baxay mhm, in macnaha meeshii laga doono mhm.
kii adigu aad macnaha aad abuuran lahay Mm.
waa gadani aad haddana ayaa ka doonanaya haddana iyaga lakasii doonani aad iyo markaas wax tayale waddanka markaas wax ka soo baxaya laakiin in macnaha farsamadaas aan samaysan karana Mhm. Abuurka in muhiim la diyaarin karo abuurkii la diyaarin sidii karo diyaarin lahaa haa daawooyinka si loo diyaarin lahaa in la helan muhiim wa marka noocyada bal ka waran noocyada soomaaliya ka bixi cimiladeen markaad qiimayso hadda ani hadda intaan soomaaliya joogo laba nooc aan arkay Mm.
kookii oo burkii waxaan laga sameynaya caddaanka ahaa Cadka.
haa Ah, burka iyo baastada baastada iyo waxaan dhan adi canjeerada dhinacii loola kaba alili loola kacaba aad iyo oo noqonaya Mm.
ayoo kaas gaduudan aan la keena labadaas labadaas Mm.
kii gaduudnaa baa ku xoog badan aad iyo. kan guduudan marka soomaaliya u roon cimilada haa kana u roon laakiin guud ahaan laakiin kaaska kaas kaleba hoos ma dhacayo kaas kaleba kan cad kan cad Mm.
hal waasaan ku beeray waqti ma fahantay Mm.
labaatan iyo shan looru noqday Ah, ciyaar ma yaqaana kaas waana ka qaalisan yahay macnaha ah, hey.
waxaad ka daba socota kan gaduudan ma laha aad iyo.
kaasba muhiim waaye lacagtiisa badan haa qiimihiisu iyo dee waxyaabaha uu soo saarayo iyo shay- waxaa dee abwaastada iyo burkii iyo dhinacan uu socdo dhan isagaa ka qiimo badan aad iyo aad.
laakiin kan inuu cambuuli soor Mm. unbuu noqon unbuu macnaha sheekadiis gaduudan.
ha, kan gaduudanaa Aad iyo aad.
cambuuliya soorma sheekadiis kusoo xiranta dhulka qabashada isaga u roon laakiin tayada iyo faa'iidada kaas kalaa ka fiican kaas laftiisu waxba ma ka dhacay isagoo daaweysan haddaan heli lahay inuu macnaha kaasuu la tartami lahaa ayaa dhacda Aad.
isagoo daaweysan lama helin kaas waxa waaye waxaa la soo qaaday waxaa laga soo gaday macnaha dad shacaba sax waa. oo aan dowlad ahayn dowlad ahayn Mm.
marka tayadiisuna ma xumeen marka haddii la yidhahdo tijaabooyina lagu jira insha allah waa la khayr doonaa
marka hadda eh, qamadigan hadda beeran goormaad is leedahay waqtiga uu bislaanayo goortuu ku adan yahay
qamadigan hadda eh, wuxuu ku aadan yahay xilliga isaga la jari lahaa maaha xilliga isaga la jari lahaa waxay noqon doontaa insha allahu bisha labiyo tobnaad december ha disembar uu ku adan wuu ku aadan yahay brofesor jaylaani cabdulaahi oo muddo labaatan sannadood ah daraasayn ku samaynayey qamadiga ugu habboon ee soomaaliya lagu beeri karo ayaa waxa uu sheegay in qamadiga ugu habboon ee soomaaliya lagu beeri karo uu yahay mid isagu uu ku tijaabiyey beer ku taalla inta u dhexaysa jambaluul iyo afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo ugu magac daray curad qamadigan sida uu barofesorku sheegay waxaa laga shiidi karaa bur kadibna waxaa loo beddeli karaa baasto iyo waxyaabaha lagu quracdo sida sabaayadda iyo canjeerada soor iyo cambulana waa laga dhigi karaa qamadigan ayuu barofesorku sheegay inuu yahay mid ku habboon cimilada waddankeenna ee diran islamar ahaantaana uu si aadah uga bixi karo guud ahaanba waddanka barofesorku waxa uu intaa ku daray in marka laga soo tago cunista sidoo kale qamadigan abuur ahaan loo adeegsan karo oo dib loo beeri karo waxaan dhex joognaa beertii qamadiga beertan hawsheedu waxay soo bilaabatay sanooyin aad u badan oo lagu raadinayay si loo heli lahaa qamadi waddanka anfaca waddankana laga beeri karo cimiladiisana ogol dabcan intaan soo jirnay weli qamadi soomaali ah oo maaragta dhul ballaaran lagu beerayo maysan dhicin nooc gaara oo la helayna ma jirin sidaa daraaddeed waxaan maaragta ilaahay anoo aa, kaalmaysanahay waxaan isku dayay bal inaan raadiyo nooc qamadi oo cimiladeena ku fiican oo waxdal leh si dadkana ay maaragta shaqada ugu noqoto gabar ahaantaana cuntooyin dalka maaragta laga soo saarayo uga mid noqdo waayo waxaa hadda la beertaa cuntooyinka sababta ay ka mid tahay waa waa maseko gelley iyo beri waxaan jeclaha qabali inuu ku soo biiro problem systemka dalagyada la beerta qalabka kaasoo dadkan aad ugu badan yahay maanta waa sideetan iyo toddoba qiyaastii sideetan iyo toddoba maalmood ayuu marayaa waxaad arkaysaa wuxuu diyaar u yahay in la gooyo insha allah waxaan goyn doonaa toddobaad ilaa dhexdiisa waan bilaalaynaa insha allah waan goyn doonaa marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa qamadi waddanka ka baxaya soomaaliya dhan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay kusoo dhowaada waxaan rajeynaya soomaaliya hore inay ka faa'iidaysan doonto gobol kastoo soomaaliya inaan gaarsiin doono insha allah qof walbana uu ka faa'iidaysto marka waa cunto aad u nadiifa waayo waxaan cunnaa baasto waxaan cunnaa buskud waxaan cunnaa doolshe waxaan cunnaa maaragtay cunto kala duwan marna waxaa laga dhigtaa cambuulo marka sidaa daraaddeed qamadigu waa cunto aad muhiim u ah oo waxu soo biiri doonta insha allah dalagyada hadda la beerta kusoo biiri doonta haddana alxamdulilah dadaalka aan soo wadnay waxaan soo gaarnay noocan oo aan magaciisa u bixiyey curad maadaama waddanku ku cusub yahay in loo beerto si ballaaran loo beerto sidaa darteed waxaan u bixiyey magaca waa curad qof walba soomaaliya waxaan leeyahay ka faa'iidaysto qamadigan isaga ah cunto ahaan oo ka faa'iidaysto tacab ahaan oo ka faa'iidaysto sidoo kale dadka soomaaliyeed waxay labadii sanno ee ugu dambaysay bilaabeen beerista bariiska oo ah dalag sannad waliba soomaalida ay uga baxdo adduun lacageed oo ka badan boqol saddex iyo lixdan malyuun oo dollar sidaba uu sheegay hoggaanka ganacsatada soomaalida ee magaalada muqdisho taariikhda hadda bariiskeena dalka la keeno sanadkii wuxuu gaaraa ilaa laba boqol iyo soddon kun oo tan ah sanadkii timaada ah soomaaliya la keenaa marka loo qaybiyo labiyo toban bilood adiga bishii waa sagaal iyo toban kun iyo lix boqol oo tana bishii ah la keenaa muqdisho lacagta nagaga baxda markaa fiiriso taqriiban bariisku waa saddex noocamaloo yimaadaa mid oo afar iyo labaatan la gado kiishkiisa iyo mid soddon iyo shan la gado iyo mid lixdan la gado oo bismaatiga ah isku celceliska boqol iyo lixdan iyo saddex milyan iyo saddex boqol oo kun ah sanadka inooga baxda bariiska aan dalkeena oo dibadda ka keeno markaad fiiriso waa lacag aada u badan oo haddii dalka dib loogu fiiriyo aada is leedahay wax badanay qaban kartaa monthly saddex iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar aan bariis dibadda uga keensanaa magaalada muqdisho keliya kuma jiraan dekedaha kale waa dekedda muqdisho keliya sharikadda danwadaag gruub oo ah sharikad ganacsi oo dhanka beraha ka shaqaysa ayaa ka mid ah sharikadaha ugu badan ee ku howlan soo saarista bariiska ee soomaaliya sharikaddan waxay sheegtay in cilmi baaris ay waday muddo afar sanno ah ay ku heshay saddex nooc oo bariis ah oo ku habboon cimilada soomaaliya abuurkiisana lagu beeri karo dalka oo dhan wax soo saar ahaan marka laga hadlayana uu aad uga badan yahay kuwii hore ee waddanka lagu beeri jiray bariiskan maanta aad arkaysid saddex nooc uu ka badnaa wuxuu ahaa toddoba nooc oo waddanka la keenay kadibna tijaabo la marsiiyey noocyadaas inta la tijaabanin ka hor waxaa jira sababo ku dhalisay shirkadda danwadaag iyo khubaradeeda inay soo keenaan noocyadaas beri oo waddanka ay keenaan kadibna ay ku tijaabiyaan shirkadda waa shirkad ganacsi waxay isku dayday inay ka qayb qaadato horumarinta bariiska sidaa darteed waxay samaysay sarfey oo ah lagu ogaanayo maxaa hoos u dhigay wax soo saarka bariiska quantity ahaan yilliga bariisku uu soo saarayo iyo sababta ay u qaadan la-yihiin bulshada marka bariiska la soo saaro iyo sababta bariiska marka la geliyo mashiinada oo qubka ka qaadaya ee u jijibinayaan sarfigaas marka la sameeyey kadib waxaa soo baxday laba qodob oo aada ugu muhiimsan oo ah in siidka la isticmaalayo uu yahay mid isku qasan qualitigiisana hoos uu u dhacsan yahay iyo in farsamada beeraleyda ay u isticmaalayaan si yilli fiican loo soo saaro oo aada u liito waa marka waxay go-aansatay labadaas qodob way kala horeeyaan oo ah farsamada dadka inta la barin waxaa ka horeeya horta wixii farsamada lagu bari lahaa in la keeno oo ah in abuur tayaysan oo la keeno kala soocan wadankana lagu tijaabiyo xilligaas waxay ahayd kii laakiin sarfiyga briiska lagu horumarinayo wuu ka horreeyay tobankii waxay ahayd kii wuxuu uga duwan yahay wax soo saarka oo aan markii hore qodobada aan ka fiirinayn waxay ahayd briiska hore la soo saarayay halka hektar in laga soo saarayay waxa u dhexaysa hal dhibic shan tan ilaa iyo laba tan bariisyada cusub ah hadda aan keenana ay gaarsiisan yihiin ilaa iyo sagaal tan iyo toddoba tan intaas ay u dhexeeyaan marka waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeya quantity ahaan qofkana oo fursad u heli karo ha macnaha ku dhiiranayo inuu soo saaro bariiska halka hektar intaas uu ka helaayo macnaha inkan fiicanna uu ka soo gali karo marka waxay kaga duwan yihiin dhadhanka waxay kaga duwan yihiin maxaan lahaa soo jiidashada qofka ganacsatada ah inuu macnaha bariis qurux badan oo cadaan badan inuu macnaha suuq geysto dadkana uu ka gato waxay ku dhiirigelinaysaa bariiskan in oo aada u isticmaalo inkastoo beeraha bariiska ee soomaaliya badankood ay dhacaan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan aagga magaalada jowhar haddana waayadan dambe waxaa la bilaabay in bariiska lagu beero dhulalka kale ee ka baxsan shabeellooyinka sida gobolka gedo oo si wanaagsan uu u qabtay bariiska meelaha lagu beerayna waxaa ka mid ah duleedka magaalada baardheere iskaashato la magac baxday dalag bile ayaana bariiska halkaasi ku beertay bandhig ay ku sameeyeen magaalada baardheere ayay ku soo bandhigeen nooca bariis ee ay halkaasi ku beereen waxayna ka warbixiyeen heerarkii ay soo martay bariis beeridda baardheere runtii hawshatan waxaa bilaabay oo ku dhiiraday oo ku guulaystay hal abuure daahir xasan maxamed markuu arrintaa ayadaa sameeyey oo ku guulaystay qaar ka mida beeralayda degmada ayaa arkay arrintii ayay aad u soo jiidatay kadibna waxay go'aansadeen laftirkoodu inay sameeyaan barnaamijka asaga ay la qaadaan ay dhaqaajiyaan waxayna la baxeen magaca ah dalagbila iskaashatada beeralayda dalagbila
waanubaahanahay tan saliidda inaan ceshano magaalada ku ceshano waxaan u baahannahay tan qamadiga ama burka inaan magaalada ku ceshano waxaan u baahannahay tan sokorta sokorta basiid ayadana waa la abuuri karaa waxaas layna ceshinaan u baahannahay si magaalada iyo koritaanka nolosha iyo dadki dadkan cararaya horta hadda ka cararaya maxaan ku dhaha degmooyinka ka cararayo badaha ku dhammaanayo fiyujir la'aanta iyo mugsantahay yacni wax u muuqda aysan jirin oo qaxaya waxaasoo dhan wax la maamulo kara weeye haddii annaga aan fahanno meesha dhiigbaxa uu nooga socdo arrintan dhiigbax weeyaan waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inay macnadiin samayso qof kasta oo wax qaban karana hadday maamul tahay hadduu oday yahay hadduu beeraley yahay mas-uuliyadda meel kastaba xataa gurigaada ku abuur maalad weyn haddaad deganta xataa maalad weyn haddaad haysato qayb gurigaada ka mida xataa ku abuur haddaba maxay ka dhigan tahay in beeralayda soomaaliyeed ay bilaabaan beerashada dalagyada istaraatiijiga ah maxayse uga dhigan tahay waddanka waxaan su'aashaasi hordhignay cabdilqaadir sheekh axmed oo ka mid ah beeraleyda soomaaliyeed
bismilah arrintaasi waa sax weeye arrintan dhulka soomaaliya dhammaantiis horta markaad fiiriso waa dhulbeereed boqolkiiba boqol matalan hawada twenty four hours waa hawo oo wax la beeran karo waddamada adduunka waxaa jiro lix bilood bes dalaal wax la abuurto lix bilood ama kuleyl bay noqonaya ama qabow bay noqonaya laakiin annaga soomaaliya afar labaatanka saac waa hawo degan oo haddii biyo loo helo wax walba lasoo saaran karo waxaa kale adduunka waxaa jiro dalal buuraha abuurta oo dhul ay abuurtaan dhulbeerada aan lahayn annaga marka dhulkanaga wax aan ka soo baxayn ma jiro bariis ha noqdo qamadi ha noqdo geley ha noqdo maxaan ku idhahdaa wax alla wixii loo baahdo waxaad ogtahay in warshadihii soomaaliya tii bariiska tii sokorta tii jowhar tii mareerey tii mugambo tii bandarsalaama dhammaan waxa soomaaliya cunto oo adduunka laga keeno dalkiisa ka soo bixi jira warshadii burkaa ku taalay tii bariiskaa ku taalay tii sokortaa ku taalay waxaasoo dhan dalkiisa looga soo saari jira dibadda annaga waxba maana uga baahnay marka soomaaliya wax walba oo dadku ay u baahan yihiin intay ku filaadaan baa dibadda loo dhoofin karaa marka waxaan ka soo baxayn ma jira soomaaliya hawa ahaan iyo dhul ahaan intaba waa dhul daray ah oo u diyaarsan in wax laga soo saarto
marka sideed u aragtaa cabdilqaadirow in hadda beeraleyda soomaaliyeed ay fahmayaan dalagyada muhiimka u ah ummadda sida bariiska iyo qamadiga oo ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dibadaha laga soo waarido baraarugaas inuu jiro bal ka waran sacdan waa arrin aad u fiican oo soo dhoweynayno weye qamadigu waxyaaba fara badan buu runtii iyuu kalaa waxaa laga sameeyaa baastada waxaa laga sameeyaa shurbad waxaa laga samaysan karaa soor waxaa laga samaysan karaa cambuulo canjeerada lagu daraa intaas oo cunto buu noqdaa weliba laba nooc waaye mid madow iyo mid oo gaduud ah isaga wuu sii kala duwan hataa isku lacag maa isku tayana maa markii hadda suuqaad ka gadanayso kan madow maarata mise kacadaar tahay kule ha way kala duwan yihin marka labadiiba soomaaliya way ka baxayaan waana wax aan aad u soo dhoweynayna waxaan ku maaragtay aniga baraarujin lahaa dadka maamulada haya oo mas-uuliyiinta inay gacan siiyaan dadka beeraleyda oo inay wax qabsadaan rabo inay gacan siiyaan oo qofka la dhiirigeliyo waayo qofku markuu wax soo saarayo saddex arrimood u baahan yahay kow wuxuu u baahan yahay in horta la maalgeliyo oo qalabkii lagu caawiyo aqoontii iyo daawadiina in lagu caawiyo injineere dhulka cabirkiisa iyo waraabkiisa iyo labeelkiisa iyo wixiisa garanaya loosoo diro daawadii la siiyo midta saddexaadna waxay soo saaraan suuqi loo helo oo la suuq geeyo ama maamulka ha ka qaata ama shacba ha qaataan meel loo beecegeeyo oo cuntadii kaa gaadto in la helo haddii la waayo dadka dhulkay ku dhacayaan markaad hal mar dib dambana waxma abuurays marka intaad yaa la hubi adoo sakaraada wax abuurto oo dalkii kuu soo baxo oo dalkii meelaad geysa weydo oo wixii lagu rido dhulka ku dhacaan dabaraad ka qaad qaxootiyada iska aadi intaad adigu meesha ku dhiban lahayd inaad qaxootiyada iska aado iyo duruufta kuu kalifi marka anu waxaan dadka maamulka haya iyo mas-uuliyiinta ku maaragtay wacyigelin laha inay dadka beeraleyda caawiyaan oy dhiirigeliyaan oy wax la qabtaan saasaan intala ku bixin lahaa haddii haddaba beeraleyda soomaaliyeed ay sii wadaan beeridda dalagyada istaraatiijiga ah waxa uu dalkani gaari doonaa marxalad isku filnaan cunto ah laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay soomaalidu ma sii wadi doonaan mise maxayse yihiin caqabadaha ka hor istaagi kara inay beerista sii wadaan waa kan aqoon-yahan ashkar sheekh axmed oo arrimahaasi ka jawaabaya
in beeralayda soomaaliyeed ay sii wadaan beerista dalagyada kala duwan ee istaraatiijiga ah aad bay rajadeedu u yar tahay markaan eegno xaaladda waddanka waxaa la isweydiin karaa soomaalidu maxay waxu beeri waayeen ma dhul ay beertaan aysan haysan mase biyola'aan ay hayso intaasoo dhan waan wada haysannaa dhulbeereed siddeed milyan oo hegtar ka badan ayaannu haysannaa iyo laba webi oo biyo qulqulayaan biyahaas ayadoo aan siday taa looga faa'iidaysan ayuu webiga jubba badda ku daraa xaaladaynu waa mar ay jiilaal tahay oo dadkii kulayl uu la gubanaayo xoolihiinna daaq iyo calaf aysan haysan iyo mar webigu nagu fatahaayo oo guryaha uu noogu soo gelaayo waa dhul bacrin ah iyo webi dhex mara nicmadaas isbarkan ee rabbi noogu deeqay ayaannu haysannaa cimilo wax lagu beera karo ayaannu haysannaa labaya tobanka bilood ee sannadka wa maca daalika beled iyo baadiyo waxaan cunayno waa nula soo dhoofiyaa bariiskii ayaa nula soo dhoofiyaa qamadigii ayaa naloo soo dhoofiyaa burkii ayaa naloo soo dhoofiyaa sokortii ayaa naloo soo dhoofiyaa saliiddii ayaa naloo soo dhoofiyaa dhammaan raashinkan nala soo dhoofiyana waa naga da'wenya waa raashin aan laga cunin waddamada laga keeno waa raashin tobanaan sano baqaara ku jiray cuntooyinka dibadda laga keeno qaarkiis rasmi ma ah ee waa bug ama feeg micnaha waa la farsameeyey qaarna wakhtigiisa ayaa laga soo hormariyey oo dawooyin dhaqso bixinaayo ayaa loo adeegsaday cabdifataaxuu qolooyinka wax noo soo dhoofiya oo dibadda wax ka keena cid naga joojisa ee naga hor istaagta ayaan jirin mushkiladda ugu weynna halkaas ayay naga haysataa waa in si dhaqso ah looga hadlaa oo loo kansalaa raashinkaas arrinka labaadna waa beeralayda soomaaliyeed oo aan teknolojiyada ka faa'iidaysan waxaynu wax u beerannaa hab takhliidi ah oo beeralaydana dil ku ah wax badanna aysan tabci karin tusaale bariiska laga keena hindiya iyo fiidnaam wuxuu ka raqiisisan yahay bariiska waddankeenna ka baxa jowhar oo caasimadda muqdisho u jira sagaashan kilomitir bariiska ka baxa beeraha baarrow weyne iyo bannaaney waa qaali waxaana ka raqiissan kan dibadda laga keenay ee toddoba dekadood soo mara oo qaaradka qaarad ka yimaado laga keeno qiimaha bariiska dibadda laga keeno halkii kiish waa soddon iyo saddex doolar takriiban bariis caddaha waddankayna lixdan doolar ayuu joogaa kiishki idaba gadan mayso dhibkuna wuxuu ku badan yahay beeralayda waddankayna inta yar wax soo saarta beeralayda waddamada shisheeye habka ay wax u beertaan waa habka casriga ah waa hab dijitaal ah oo agab kasta ee tacabka uu u baahan yahay qofka uu marka hore milkidiisa ay tahay dhiblaan ayuu marka wax beeranaa wax kasta soo saaraa halkii ruux ayaa waxaa laga yaabaa inuu boqol hektar ama ka badan uu tabcado xafiiskiisa soo joogan uu ka maamulo xafiiska uu ka maamulo ama teleefonkiisa gacanta waxa qarash iyadoo aan ka gelin uu soo saaro wax badan wax soo saarkiisa halkii keelo oo bariis ah haddii loogu dhafto zero bonty one dollar faa'iide ayuu helaa cagsiga beeralaydayna oo qorshala'aan ay wax beertaan macnaha cagaf cagaf iyo shaqaale iyo xamaali iyo qarashaad kale ayuu gelaa badarkii u soo go'ayna mid nuuciisa ah oo ka raqiisisan ayaa dibadda laga keenaa oo meel kasta yaalla wax soo saarkii oo markii horeba yaraa ayaa haddana jirin suuq dhiirrigeliya marka isma bixinayso sidaas awgeed ma sii wadi karaayo inuu wax sii beero haddaana la xallin labadan caqabadood waa raashinka dibadda laga keeno iyo habka takhliidiga ah ee aan wax u beeranno allahuma xawil xaalanaa ilaa axsaniha toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب